alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati axmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh allaahuma salli calaa muxamadin wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxulwaraqaat waxaan dhex maraynay sharaxa oo mubaaxa wa tahbutu waa sugnaataa alibaaxatu ibaaxadu bisiyaaqin siiqooyin ay ku sugnaataa siiqooyinkoo kahiiratin fara badan siiqooyinkoo werada soo aroortay fi nusuusi nusuusta ku soo aroortay nusuusta asharciyata ee sharciga loo nisbeeyey waxaan hadda halkakanka gelaynaa mubaaxa alfaadda lagu yaqaan alfaadda lagu yaqaano xukunkan inuu mubaax yahay ee ku soo aroortay nusuusta kitaabka iyo sunnada wa tahbutu waa sugnaataa alibaaxatu ibaaxadii bisiyaqin siiqooyin ay ku sugnaataa siiqooyinkoo kahiiratin fara badan siiqooyinkoo weradad soo aroortay fi nusuusi nusuusta ku soo aroortay nusuusta asharciyati sharciga loo nisbeeyey nusuusta waa alkitaab asunna wa minhaa siiqooyinkaas ayuu ka mid ahaaday alwal nafyu limi dembi in la anfiyo dembi la anfiyo waljunaaxi dembi in la anfiyo walxaraji dhib in la anfiyo saddexdaas lafdiyoo la anfinaayo waxay ka mid tahay alfaada loo isticmaalo loo adeegsado waxa weye shaygu inuu mubaax yahay ismi junaax xarag miaallo wadaalika miaalkii ka qowlihi allah hadalkiisaoo kale tacaala allah waa sarreeyaahe laysa calaykum korkiinna ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an tabtaguu fii an tabtaguu inaad dalabtaan fadlan dheeraad fadligaasoo min rabbikum xagga rabbigin ka ahaaday aayaddu waxay ka hadlayday qofka xaajiga ah waxa weeye inuu ganacsan karo qofka markuu xajinayo waxaa u bannaan badeeca inta qaado inuu meesha ku gato waxaa u bannaan badeeca inuu ka soo gato waddankiisa hadhow ku gato labadaba u bannaanta waa mubaax sunno ma ahan waajib ma ahan xaaraan ma ahan karahana ma ahan waa mubaax waa mubaax marka mubaaxaas waxa weeye waxaa ilaahay lafdiga uu noogu cadday ay tahay nafyuljunaah laysa calaykum korkiinna ma ahaan junaaxun wax dembi ah an tabtaguu fii an tabtaguu anta waxay ka mid tahay meelaha xarfujarka qiyaas loo xadfo oo layskaba yaqaanba luqada carabiga anta markaad aragto iyo annada qiyaasa loo xadfaa xarfujarka si qiyaasa hadda fii a laga xadfo maxaa waa luqada usluubka carabiga qur-aan kusoo degaa sidaas an tabtaguu fii an tabtaguu inaad dalabtaan wax dembi idinkama saarna fadlan dheeraad fadligaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday marka haddeer in waxa weeyaan qofkii uu faa'iide raadiyo waxa weeyaan wax dembiya ka soo gaari maydo waa shay mubaaxa lafdiga lagu gartayna waa nafyuljunaah iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi laysa cala alacmaa indhoolihii korkiisa ma ahaanin xarajun wax dhib ah walaa cala alacraji jiiskii korkiisana ma ahaanin xarajun wax dhib ah walaa cala almariidi qofkii xanuunsanaa korkiisana ma ahaanin xarajun wax dhib ah fii mu'aakalati muqaabiliihim dadka ayaga lidkooda ah inay wax la cunaan ayad waxay ka hadlaydaa qofka indhoolkaa inuu wax la cuno qof caafimaad qaba dembi kuma saarna waa aayaddii suuratu nuur tano waxay ka hadlaydaa qofka jiiskaa qofka kaleetoo caafimaadka qaba inuu wax la cuno waxay ka hadlaydaa qofka jiran inuu wax la cuni karo mid caafimaad qaba wax dembiyana kama soo gaaray arrintaas xoogaa indhoolka waxa weeyaan ma og tahay uma jeedo xeeradii waxaa dhici karta gacantu inay meel geesa uga dhacdo waxayna ahayd sida dariiqada sharciga qofku markuu qof wax la cunaa dhinaca xiga inuu ka cuno uma jeeda gacantiiu la aaday meeluu ka soo qaatay wax dembiya ma saara saa maba awoodeen se uma jeedin wakadaalika qofka waxa weeyaan jiiska ah waxaa dahra inuu isagu sida dadku u fadhiisan ma fadhiisan karo luga inaysan soo laabayna dhici karta xoogaa marka dadkii ay ku dhibtoodaan dembi kama saarna asaga ila sidaan waxa weye waa qadar ilaahay ku riday marka dembi kama saarna mariidka xoogaa dadku inay ka ashashaana dhacdo oo is yihahdaan qofkaa xanuunsan ya ama cudurku kugu soo gudbaana waaba dhici kartaa dadka gabal inay is yidhaahdaan wax dembiya kama saarna xanuunka ilaa saw iskuma keenin mogta saddexdaba dembi male laysa cala alacmaa indhoolkii korkiisa ma ahanin xarajun wax dembi ah walaa cala alacraji jiiskii korkiisana ma ahanin xarajun wax dembi ah walaa cala almariidi kii xanuunsanaa korkiisanama xarajun wax dembi ah fii mu'aakalati muqaabilihim kuwa ka soo horjeeda inay wax la cunaan oo waxa weeyaan indhoolka waxaa muqaabil u ah qofka oo indhaha leh oo waxa weeyaan acrajka waxaa u ah muqaabil qofka saxiixa oo lugaha qaba waxa weeye mariidkana qofka saxiixa oo caafimaadka qaba ayaa u ah muqaabil inay dadkaas wax la cunaan dambi kama saarna aayaddii waxay faa'iidayday in waxa weeyaan saddexdan nuuc ee dadka ka mid ah aan dembi ka saarna inay mubaax u tahay u bannaan tahay inay wax la cunaan mubaaxnimadana waxaa loo adeegsaday lafdiga ah nafyulxaraj marka nafyulxaraj wuxuu tusaa waxa weeyaan shaygan mubaax inuu yahay iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana innamaa wax kale ma ahan xarama ilaah wuxuu xaaraamtinimay calaykum korkiinna almaytata baktidii wadama dhiiggii wa laxma alkhinsiiri hilibkii doofaarka iyo wamaa shaygii uhilla loogu sawdeeyey bihi shayga liqayrillaahi ilaahay qayrkiis loo qalay faman idurra qofkii loo dhibaatogeliyo oo u baahda waxyaalahaas la soo sheegay uu u baahda waa ku qasbanaato dantaa ku qasbatay hayra baaqin xaala uu yahay mid aan baaqi ahayn baaqiga waxaa lagu fasiraa laba macnaa ka mid ah waa badan yihiine labada macnoo ibnu jariir uu u hormariyey waxa weeyaan mid fallaaga ah muslimiintiiu ku fallaagoobay imaamkii muslimiintaa taagan jabhaduu noqday waa fallaagoobay isagu la dagaalama duurku ku jira waa baahday baktigu uma bannaana waa ka xaaraan waa ibnu jariir macnaha ugu horreeyuu keenay macnaha maxaa yeelay lama ogola macaasi uu ku jiro inuu u adeegsado rukaska sharciga qofkan macaasi uu ku jiree ma ogolo sharcigii marka inuu macaasidiisa u adeegsado u saato rukastii sharciga ahayd marka asaga xalaal maaha waa baaqi waxaa kaloo la yidhahdaa baaqi asagoo xalaal heli kara hadduu xaaraanta bannaysto uma bannaano waa ahlubaqi markaas xalaalu heli kale xaaraamtii u gudbaya marka hayra baaqin xaaluusan ahayn mid gardaran walaa caadin mid xadgudbaayo xaaluusan ahayn xadgudubkana waxaa ka mid ah labada macnaa lagu fasira inuu isbaar u taallo oo dariiquu ku jiraa kii horeu la midii waa isbaarayste uma bannaana isbaaradii xoogaa la imaa diiday meeshii waa ku baahday baktigu uma bannaano doofaarku uma bannaano waxyaala xaaraamta dhan uma banana dii naftu ka dhici jirta waxaala naftu inay ka dhacda danaaba ku jirta dhibkiisaa laga nasana marka ruqasta sharciga inuu xaaraan u kaalmaysto laga yeelima marka mutacaadinta waa macnahaas macnaha labaadna waxay tahay oo caadiga loola jeedaa waxa weeyaan naftiyaa ka dhici tagtay waana u bannaanayd xaaraantu waxaa la rabaa nafta inuu ku ceshado intuu xalaalka helayo inuu iska shiisho ood kacdo doofaar amase rib baktiday uma bannaana maxaa la waa caadi waa xadgudubtaas waxaa la rabay inuu waxa weeyaan nafta ku ceshado khalaas ilaa maxaa yeele waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa addaruuratu tuqadaru biqadariha waxa weyaan shaygan hadday daruur ahaan uu ku bannaado qadarkiisa lagama badsan karo maahan maalinay ii bannaanata waa iska wadana ma aha aayadda marka maxalushaahidka annagu aan ka lahayn waxay tahay oo hadkan halkan loogu soo arooriyey waxa weeyaan nafyul ismi a waxaa loo adeegsaday ibaaxo qofka waxa weye naftu hadday ka dhici tagto baktiga u bannaan waa mubaaxu u yahay waajibkuma aha waxa weyan daruuradu ay keento marka mubaax uu u yahay markuu mubaax u yahayna waxaa loo adeegsaday nafyul ismi laakiin ahlucilmiga gabalkoodu waxay yidhaahdeen mararka gabal marka lagu leeyahay nafyu lxaraj ama nafyu lismi waxay tusaydaa mubaax waa markaan loo keenin lidafci lishkaal amaan qariino kale la helinu tusayda shaygan inuusan ahayn mubaax mararka gabal waxaa dhici karta in la keena nafyu lxaraj oo kaleeto ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa hadda nafyulxaraj nafyuljunax ala keena soo ma ahan asacyu bayna asafa walmarwana waa ruknun min arkaani alxaj in allaha qad kataba calaykum asacya fascow nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam allah inuu ku waajib yeelay sacyiga sacyiga sameey waa farad haddana nafyul junaaxa loo adeegsaday taas waxay yidhaahdeen waxaa loo keenay lidafci lishkaal oo waxay tahay halkan waagii hore qabla alislaam sanamyaala oo urdi jiray muslimiintiia waxay ka cabsadeen hadday meeshii ordaan inay ku dembaabaan ilaa marka hore sanamyiilay markaasaa la yidhi maya dembi korkiina ma aha ishkaalkaasaa la saaraya waxa weyan kanu waa rugni min arkaan alxaj marka mubaax markaasoo kale loo deliisha maa maxaa yaele ujeeddo kalea loo keena oo ah lidafci lishkaal calaamadaha kaloo lagu yaqaano waxa weyan shayga mubaaxa waxaa ka mid a athaani annasu in la caddeeyo cala alxilli waa xalaalba in la yidhahdo lafdiga xalaalba loo adeegsado wadalika mithaalkii ka qowlii waa ilahay qowlkiisao kale tacaala alla waa sarreeyaa ilaah wuxuu idhi uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey laylata asiyaami habeenka soomka arrafatu inaad u galmootaan ilaa nisaa'ikum dumarkiinna uxilla lakum waa layniin xalaaleeyey waa xalaalnimay tuse waa mubaax ninkii habeenkii ramadaan inuu xaaskiisa u galmoodaa waajib maahan sunno maahan karaaha maahan muxaram maahan waa mubaax maxaa yeele lafdulxilli ayaa sharcigu nas gareeyey rafadkana waxaa la yidhahdaa laba shay muqadimaat ljimaac waljimaacu nafsu labadaba waa la yidhahdaa athaali waxyaalaha kale oo mubaaxa lagu garto cadamu nasi inaan shaygan la nasgarayn cala taxriimi inuu xaaraam yaho la xaaraamtinimeeyey shaygan haddaan alkitaab wa sunna nas xarimaayo looga helin waxaa la leeyahy waa mubaax meeshaan marka waxay u baahan taha tacliiq dheer in la dul istaago kow horta marka la leeyahay shaygan waa haddaan nas loo helin xaaraamtinimaynaya waa mubaax haada fii baabi almucaamalaat waa baabumucaamalaadka ee baabulcibaadaat maaha sababtoo ah baabulcibaadaat haddii nas loo waayo facadamu daliili daliilun calaa bidciyatihi wa taxriimih haddii shaygu cibaado yahay nas banneeyana la waayo iyo nas diidayo intaba waxa weeyaan haddii la sameeyo waa bidcu bidcana waa xaaraan bidcana waa xaaraan oo waxaa u daliila man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddu idan marka baabka halkan looga hadla waa baabul mucaamalaad ee cibaadadu ma geli karto ayada waxa weeyaan cadamu daliili daliilun calaa taxriimi cibaadada haddii daliil loo waayo intaasa ugu filan inay xaaraamta maxaayl waa bidci ee waa baabul mucaamalaad ashyaada naaficada ah ashyaada naaficada ah ee mubaax waxa weeyaan mucaamalaadka ah haddaan daliil xarimaayo la helin waa xalaal wey saasaana loola jeeda qaala shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu ihi intifaa'u daliilitaxriimi xaaraamtinimayn daliilkeeda maqnaashada uu maqnaadaa daliilun waxay tusaydaa calaa cadami taxriim inaan la xaaraamtinimayn shaygan haddii loo waayo daliil xaaraamtinimeeya inuu bannaan yahay daliilu tahay weyntahay laftirkeeda maxaa yeelay alaslu fi alashyaa annaafica alxilu waxa weye qaacidada waxay tahay alaslu fi alashyaa annaafica alxilu ashyaada naaficada ee mucaamalaadka asalku inay mubaax tahay qur-aankaana loo daliishaday ilaahay qowlkiisa wa huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica ilaahay waa midka idiin abuuray dhulka korkiisa waxa ku sugan dhammaan meesha qaabka loo daliishana waxay tahay ilaahay waa noogu abaal sheegtay dhulka korkiisa waxa ku sugan hadday noo bannaanayn inaan ku nacfinno abaal nooguma jirin nalakuguma abaal sheegteen waxnalakugu abaal sheegana waa inaan ku nacfi karno marka shay kasta oo mucaamalaho nacfi leh oon darar lahayn haddee waa shay nacfi leh ama hadduu shaygu darar leeyahay qaacidadu waxay tahay maa kahura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam shay kasta oo dhibkiisu ka bato dheefkiisa waa xaaraam waxayna culummadu u daliishadeen aayadda qur'aanka ah wayas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun waa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa fiiri maxaa looga dhigay miisaan waxa weya ismigooda nacfigooda ka daran shay kasta oo dhibkiisu uu ka bato nacfigiisa waa xaaraan marka aayadaasaana miisaan u ah marka ashyaada naaficada ah ee nacfi maxdi ah ama nacfigoodu khaalibka yahay haddii nas xarimo loo waayo waa xalaal meeshaas qaacido muhiima ka baxaya waxay ibaaxada laba loo qaybiya marka ibaaxa sharciya iyo ibaaxa asliya labadaasa loo qaybiya ibaaxada laba loo qaybiya ibaaxada laba loo qaybiya su-aalahaasn waa lagaa rabaa hadday waxaan ugu celcelaa inaad qorato oo hadhow aan kugu imtixaano saasaan ugu celcelaa marka ibaaxada laba loo qaybiya ibaaxa sharciya waa ibaaxa sharciya iyo ibaaxa asliya maxay kale yihiin ibaaxa sharciya waxa weeyaan hiya latii dalla daliilu calaa ibaaxatihi inuu bannaan yahay daliila tusay sida kuwaan hadda soo akriynay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum laysa cala alacmaa xaraj walaa cala alacraji xaraj walaa cala almariidi xaraj kuwaan hadda soo akriynoo kale weeye kuwaas ibaaxa sharciya la yidhahdaa waa midda daliil sharcigu tusay min kitaab wa sunna koo ibaaxa asliya waxaa la yidhaahdaa midda laga qaatay min albaraa'ati alasliya baraa'ada asliga oo waa maxay alaslu fi lashyaa alibaaxa qaacidadaasaa laga qaatay daliil xarimaa la waayey saasaa lagu xukmiyey ibaaxa asliya laihahdaa ibaaxa asliya waa ibaaxada laga qaatay hiya latii uqidat min baraa'ati asliya wey faa'iido weyn a waxay ku jirtaa inaad kala garato labada ibaaxo iyagoo labadiiba mubaax iyo mubaax ah haddana faa'iido weyna ku jirta inaad kala taqaan faa'iidada ku jirta waxaa ka mid ah faa'iide uu sheegay alimaam alcallaama moxamed axmed shaakir fii tacliiqihi cala almusnad tacliiqa uu musnadka ku leeyahay waxay tahay faa'iidadaasu shayga haddii sharcigu uu banneeyey waa mubaax haddaan daliil xarimo la helinna waa mubaax soo maahan ibaaxada sharciyada ah xaakimka muslimiinta hadduu u arko maslaxo inuu diido uma bannaan inuu diido fiiri hada miaal fankixu maa daaba lakum min annisaai matna wa ulaaa wa rubaaca ilaahi weynaayaa banneeyey waa mubaax ninku inuu afar guursadaa waana ibaaxa sharciya ibaaxa sharciya weye ibaaxa sharciya weye ibaaxadaas sharciyada ah ibaaxadaas sharciyada ah hadduu u arko xaakimka muslimiinta inaan maanta danu ku jirin ummadda u diido uma bannaana mana diidi karo maxaa yaele shay ilaahay xallilay inuu xarrimay noqe ma bannaana maslaxa uma arki karo inuu diido laakiin ibaaxada asliyada ah shay ka mid a hadduu u arko in maanta uu diido waa diidi karaa dadkana waajibay ku tahay inay ku raacaan qofka ku khilaafana waa dembaaba maxaa miisaalaaba ku filan asal waddadan dhulkan marka la maraa inaad dhinacaan soke laamiga marto iyo dhinaca shishe inaad martaa labaduba asal waa ibaaxa asal waa ibaaxa asliya waa baraaskiy midii rabaad mari kartaa haddaad xagga rabtana mari kartaa seedka shishe haddaad rabtana seedka sukaad mari kartaa asalkii waa saas welidaa saas daraaddeeda kow dowladdu go-aanka markuu qaadanaydo siday rabtay ka dhigan kartaa isteerinka baabuurteeday fiirine markaas leeda gaariga xagga u socdaana midig ha maro kan xagga u socdaana bidix ha maro kay rabtay kusoo saari kartaa waana sharci hadhow markii go'aan laga gaaro marka oo xaakimka muslimiinta uu go'aanka gaaro ee uu yidhahda seedka xaggaahaad mare hadaad agga u socoto midigaad leedahay hadaad xagga u socotana bidixaad leedahay mana bannaana in sida kale loo isticmaalaa dhammaan ummadda uu xukumo xaaraanay ka noqona si kale maxaa yl fasaadaa ka imaana fasaadaa ka imaana haddaad dhinac kale marto adhowshila imaana xaaraanay noqona dadkana waajibay ku tahay inay ku raacaan asal ibaaxay aheed haddana xaaraanay noqoto marka maxaa yeelay masaalixday u khuduucda marka taasna waa farqiga u dhaxeeya bayna alibaaxa alsharciya waalibaaxa alasliya ibaaxa sharciya maslaxa asagu uma arki karo inuu joojiyo ma bedeli karo mar haddii alla xallilay waa inuu ka leexdo mana noqon kartaba maslaxaba sideedaba in la xarimaaba ilaah oo waxa weyn qeybka ogo waxa soo socda mustaqbalka ogaa saas u dejiyey laakiin ibaaxada asliyada ah hadduu maslaxa u arko waa xarimi kara oo shay ka mida macnaha taasna masaa'ilka waaweyn oo meeshaas culummadu ka qaateen ka midta ka soco weli waxaan ku jirnaa alfaada lagu garto iyo siiqooyinka lagu garto mubaax araabic alimtinaan gallad sheegasho bimaa shay layskugu gallad sheegto fil acyaani daatooyinka ku sugan oo min almanaafici nacfiyaal ah iyo wamaa yatacallaqu bihaa wixii ku tacalluqa oo min alafcaali afcaal waxa weeye waxyaalaha lagu garto shaygu inuu mubaax yahay waxaa ka mid ah haddii layskugu abaal sheegto ilahay noogu abaal sheegto waxay tusaydaa inay mubaax yahay shaygaas alimtinaan gallad sheegasho bimaa shay layskugu gallad sheegto fil acyaani daatooyinka ku sugan oo min almanaafici nacfiyaal ah iyo wamaa shayga yatacallaqu ku tacalluqa bihaa daatooyinka oo min alafcaal afcaal wadaalika mihaalkii ka qowlihu allah hadalkiisaoo kale tacala ilahi waa sarreeya ilaah wuxuu yidhi wa min aswaafihaa xoolaha suufyaalkeeda suufka waa dhogorta idaha ilaahay wuxuu idinkaga yeelay wa awbaarihaa iyo dhogorteeda wabarkana waa dhogorta geele wa ashcaarihaa dhogorteeda ashcaartana waa dhogorta ariga ilaahay wuxuu idinkaga dhigay ahaafan saamaan alaabuu idinkaga dhigay iyo wa mataacan waxaad ku raaxaysataan ilaa xiinin waqti intii laga gaara ilaahay baa idinkaga dhigay marka fiiri ilaahay waa noogu abaal sheegana nicumta uu noo galay waxay tusaydaa inay noo bannaan tahay idaha dhogorta inta ka guranno inaan dhar ka samaysanno alaabo kale ka samaysanno geela inta dhogorta ka guranna de geelayagu waa iska xiiranee dhogor ma lehe geel dhogor laa jira oo dhogor waaweyn leh kan isagaa awal xiirana ah meel laga guro ma leh arigana waxawn arigana midkan dhogortalo magaalo jooggaa wey iyo midka lamidkaa dhogorta waaweyn leh inta laga gurto a alaabo laga samaysan karaa maxaa yeele ilahi wuxuu noogu abaal sheega waa inay noo bannaanta marka waa waxyaalaha lagu garto shaygan inuu mubaaxya abaal sheegashadaas ilahay noogu abaal sheega alkhaamis calaamadaha kaloo lagu garto alqaraa'in calaamadaha allatii calaamadaha tasrifu amra amarka ka leexida min alwujuubi waajibnimada ila alibaaxati banaanashada u leexida waxaa noo imaan doona amarku asalkiisa waajibnimu tusaa laakiin waxaa jirta qaraa-in iyo calaamado waajibnimada ka leexida oo u leexida mubaaxnimo marka haddii daliil soo aroora oo laidhaha amarkan maanta loolama jeedo waajib waxaa loola jeedaa mubaax hadde mubaaxu ka mid noqona qariinadaasa mubaxnimadan tuse marka miaal ka qowli ilaahay qowlkiisaoo kale wey tacaala allah waa sarreeyaan waidaa xalaltum marka aad xalaalowdaan oo aad xajka dhammaysataan iyo cumrada fasdaaduu ugaarsada fasdaaduu hadda waa amar amarkan asalkiisa wujuubu tusi jiray laakiin hadda loolama jeedo wujuuba xataa manduub loolama jeedo oo qofka markuu xajka dhammeeyo ama cumrada inuu ugaar raadiyaa waajibna kumaan sunnana uma ah ee waa mubaax qariinada tusaydana waxay tahay waxa weeyaan amarkan ka hor waxaa la amarkan maxaa ka horreeyey manciyaa ka horreeyey manci ayaa ka horreeyey manciga waxaana la yidhaahdaa amarka hadduu dhaco bacda alkhadri shay laysku diiday kadib haddii lays amro mubaax u laabta inkastoo qaacidadaas wax ku jiraan waa noo imaan doonta marka waagii horeeto asal ugaarku wuxuu ahaa mubaax markii qofku xajka xirtu xaaraan ka noqona la iska xarima waxurima calaykum saytu lbarri maa dumtum xurma ilaa wuxuu yidhi waxaa laydinka xarimay ugaarta dhulka inta aad tihiin muxrimiin marka fiiri waa la xarimay kadibaa lays amro waxaa le waidaa xalaltum fasdaaduu laakiin markaad xalaalowdaan ugaarsada marka amarkan oo ah waxa weye fasdaaduu waa amar waxaa ka horreeyey xadfi oo diidid oo ah waxurima calaykum saydulbarri marka waxaa la yidhi alamru bacda alxadri shay haddii lays amro ayadoo awal layska reebay waxa weeyaan wuxuu u laabanaa maa kaana qabla alxadri waxa weeyaan amarkan wuxuu ku laabanaa intaan layska reebin wixii u ahaa marka waxaan leenahay intaan qofkaanu xajka xiran ugaarsigu wuxuu ahaa xalaal soo maahan khalaas xalaalu u noqona marka waana qaacidadaas midda musallamka tii hore tanaa ka fiican sidaas kitaabkan oo noogu imaanaya masaladaada waxa weeyaan alamru bacda alxadri haddii shay lays amro iyadoo awal lays ku diiday waxa weeye yacuudu calaa maa kaana qabla alxadri wuxuu u laabanaa xukunku intaan layska reebin wixii u ahaa marka ugaarsigu marka hore xalaalu ahaa mubaaxu ahaa waa layska reebay markii xajka la xirtay markii la dhameeyaa lays amray wuxuu u laabanaa intaan layska reebin wuxuu ahaa marka calaamad weeye tusayda ugaarsigu inuu mubaax yahay xalaal yahay wayaati waa noo imaan doona haada kan oo ah qaraa-inta ka leexida amarka wujuubka wayaati waa imaan doona haada kanu fii baabilamri baabka amarku noogu imaan doona in sha allah wa yutlaqu waa la ilaaqaadhe cala lmubaaxi mubaaxi lafdulxalaali iyo waljaa'is hadda magacyaalkeedii wax ka miduu sheega wa yutlaqu waa la ilaaqaa cala almubaaxi mubaaxa waxaa lagu ilaaqaa hoo kaleo lagu magacaabaa lafdulxalaal xalaalna waa la yidhahdaa waljaais jaaisna waa la yihahdaa marka jaais iyo xalaal mubaax alfaadaasna waa la yidhahdaa dilqi waa la yidhahdaa fa in qiila haddii la yidhaahdo marka halkan ishkaalu raba inuu ka jawaabo ishkaalkan marka intaadan bal kitaabka fiirin waa inaad macnaheeda garataa ishkaalkan meesha uu ka jiro waxay tahay muka takliif aan soo marnay takliif ma soo marnay oo su-aalaha markaan weydiinaya takliif waxaan u weydiin waayo markaan ka maray takliif ma soo mara maxaa la yidhaahdaa takliif luqatan maa fiihi kulfa wa mashaqa miy ahayd hadda labada lafti ma isla socota ey mashaqa ha runta waa yahay istilaax ahaan muxuu ahaa takliif dalamu maa fiihi mashaqa dalamu maa fiihi mashaqa saas inuu ahayn rajaynaya marka waxa weeyaan dalaamu maa fiihi mashaqa aa la yidhahdaa takliif afarta xugunoo marka ah waajib manduub muxaram makruuh waa ku rumoobayaan daabitkaas maxaa yeelay waajibka waa dalaabu maa fiihi mashaqa wax hooga culays ku jiraa lagaa dalba ilaa waa shay aad samaynayda mogta manduubkuna sidoo kale soon sunnahaad soom mashaqa waa ku jirtaa soo maa waxa weeyaan muxaramkiina waa sidoo kale waa dalabu maa fii mashaqa waxaa nafta ka celi lale wax naftu rabto ka celintii waa hawl makruuhina waa sidoo kale laakiin mubaaxa wax mashaqaha kuma jirto maxaa hadaad rabtana waa samaynaya dartana iska dayna see loogu daray marka axkaam takliifiya maxaa loogu daray ilaa isaga takliifo kuma jiro culaysba kuma jiro daad rabtana samee dartana iska day maxaa loogu daray su-aashaasaa jirta markaasuu ka jawaaba wuxuu yidhi fa in qiila haddii la yidhaahdo nala ku soo arooriyey ishkaal oo la yidhaahdo maa wejhu idkhaali lmubaax mubaaxa gelintiisa wejgeedu maxay tahay fil axkaami axkaamtii la geliyey axkaamta adtakliifiyati takliifka loo nisbeeyey maca annahu ayadoo mubaaxa laa kulfata wax mashaqaa fiihi aysan ku dhex jirin wax mashaqaa kuma jirto maxaa loo geliyey jawaab jawaabtu waxay tahay maakii qaalahu ay yidhaahdeen jumhuuru usuuliyiin culimmada usuuliyiinta mucdamkooda oo min anna idkhaala almubaax mubaaxa gelintiisa fil axkaami axkaamta la geliyey axkaamta adtakliifiyati takliifka loo nisbeeyey inamaa wax kale maan huwa gelintaasu calaa sabiili taqliibi waa qaalib yeelid wadadeed baabu taqliibaa la yidhahdaa taqliibkuna wahaadaa taqliibkuna isticmaalun waa isticmaal isticmaalkoo ma'luufun la yaqaan isticmaalkoo ma'luufun la yaqaan isticmaalkoo macruufun la yaqaan fi luqati luqada lagu yaqaan waa isku macno ma'luuf iyo macruuf fi luqati luqada lagu yaqaan luqada alcarabiyati carabiga loo nisbeeyey iyo wa asaaliibihaa luqada usluubyaalkeeda usluubyaalkeeda wadaalika miaalki milu aswadaan oo kale wey alaswadaan labada madmadow timirtaa madoobe moogta labada madmadow aa la yidhaahdaa biyaha iyo timirta waa litamri walmaa walabawaani labada waalidaa la abawaan aabbihiaa la qalibay waa aabbihi hooyo lilabi lilummi walabi waxa la dhaha abawaan aa la yidhahdaa waa taqliib wallahu aclam sidaas uu jawaabeen jumhuurtuna saasay mareen laakiin sheekh maxamed saali cuthaymiin sharxiisa uu ku leeyahay alusuul min cilmi lusuul wuxuu sheegay jawaabtaas ka sii macaan waxay tahay takliifaaba ku jira oo waa maxay shaygan haddii sharcigu banneeyey mukallaf waxaad ku taol waajib kugu ah inaad caqiidaydo inuu bannaan yahay waajibay kugu tahay sharcigaa banneeyey haddaad tira ma bannaan xataa ku gaaloobe haddaad gudadiido idan mukallafaad ku tahay waxbaa lagaa dalba takliifaa ku jira dhinacaasuuba ku jawaaba isagu almaxduur waalmakruuh alraabic waalkhaamis kan af war badan mee udhaxeeya nusqada muxaqaqadaha hadda balkaan aniga halkaas iigu dhammaado baabkaas nusqadan ayadaas unbaa muxaqaq ahoo waana uga dambeeyey marka ninkii kitaabka qoray maadaama uu noolya hadda waxbuu ku dara waxbuu ka jara ahey wuxuu ku daray hadal wuxuu yidhi wahaada kanu ishkaalan waa ishkaal ishkaalkoo mabniyun ku dhisan calaa anna axkaama shariicati axkaamta shariicada kullahaa dhammaanteed takaaliifun inay colays ku wada jiro taasay ku dhisantaha waa mashaqaatun inay mashaqooyin tahay wahaadaa fiihi nadar ayadaaba nadaraa ku jiraba meeshay ku dhisan taha haba nadar ku jira shareicadu inay culus tahay fa inna wasfa awaamiriillaah in awaamirta alle lagu tilmaamo iyo wa nawaahiihi waxyaalaha uu reebay biannahaa takaaliifun inay takaaliif tahay qowlun mustaxdaun asagaabaa qowl gadaal laga keenay awalu man istacmalahu qof isticmaala waxaa ugu horreeyey almuctasilatu ayagaa ugu horreeyey oo hadda waa bobegdhame walaa yasixu ma ansaxayuu yidhi itlaaqu in lagu itlaaqo calaa jamiici axkaami axkaamta dhammaanteed axkaamta asharciyati sharciga loo nisbeeyey fa inna kaiiran maxaa yaele in badan oo min alfuruudi faradyaalkaa walwaajibaati waajibaadka ah fadlan iska badaa cani ilmubaaxaati laysa takaaliif mid oo mashaqo leh maahan walaa mashaqaad bal iska badaaye hiya raaxatun waa raaxuu yidhi wa hidaayatun waa hanuunin wa nuurun waa nuur waqad wasafa allaahu tacaala ilaahayna wuxuu ku tilmaamay axkaama sharci sharcigiisa axkaamtiisa bilyusri fudayd wanafaa ilaah waa ka anfiyey canhaa axkaamta alxaraja dhib yaquulu ibnu taymiya wuxuu leeyahay walihaadaa sidaas daraaddeed lam yeji kuma imaan filkitaabi wasunna iyo wa kalaami salaf kitaabka iyo sunnada iyo hadalkii salafka weligiis laguma arag itlaaqu lqowli ayadoo lagu itlaaqa cala aliimaani iimaanka iyo walcamali saalix camalka saalixa innahu takliif weeye maba laga hayuuley alfaada salafkii ayadoo la leeyahy waa takliif kamaa yudliqu siday u itlaaqaan daalika hadalkaas kaiirun in badan oo min almutakalimati ka mida qolada cilmukalaamka iyo walmutafaqiha qolada fuqahada iska dhigdhigta ayagoon ahayn wa inamaa wax kale maahan uu yidhi jaaa waa yimid dikru takliif takliifka sheegidiisu fii mawdici nafyi iyadoo la diidayo bisay ku soo aroor ka qowlihi tacaala laa yukalifullahu nafsan ilaa wasca ilaahay maba ku kallifo diididday ku soo aroortay ee waa laydinku kallifay ma sooma aroortuu leeyahy wa in waqaca haba dhaco fii amri amarka takliifun falaa wa in waqaca hadduu dhaco filamri amarka takliifun falaa yukallafu lama kalifo ilaa qadru lwusci inta la awoodo maahane laa annahu yusamaa in lagu magacaabay maahan jamiicu shariicati shareicada dhammaanteeda takliifan maca annahaa shareecada haalibaha qaalibkeedu quratu lcuyuun waa indhaqabowsi wa suruuru lquluubi waa qalbi farxiyaal waladatu larwaaxi waa nafyaalku waxay ku macaansadaan wa kamaalu naciimi waaba raaxada dhammaystirankeedii shaxrida halkaa takliifku yaallaa ku yidhi waa hadal aad u qiim badanu keena waay araabic marka waa siyaado gadaal uga daray maya maya siyaadadaas laysku imtixaani ma waa faa'iido dheeraada gadaal uga daray ha dibu uga daray kitaabka marka imtixaanka nooguma jiraysa maadaama aan la wada haysan waaya araabic waktii maa dhamaaday wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed